إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mu'aasadalka taayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay ee muuqaal lagu soo bandhigay raggii weeraray dhismaha footiin refarseed ee dalka kenya haweenay ayaa carruur ay dhashay waxa ay ku gubtay deegaana hoostaga magaalada burc ee gobolka togdheer in ka badan soddon askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro siyaabo kala duwan uga dhacay gobolka bakool iyo n f d ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dilay oday da ah iyagoona dhaawacay darawal mootobajaaj xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo ku qaaday qaar ka mid ah fariisimaha askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ee shabeelle hoose iyo gado weerar qarax loo adeegsaday ayaa xalay lagu qaaday xarunta maamulka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose qodobadaas waxaa raaci doona xubinta ganacsiga ee u diyaargarooba iyagoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
warkiyo fitan mu'asasada alkataayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigay raggii weeraray dhismaha footiin rafarsayd ee dalka kenya warbixinta filimka waxaa soo jeedinaya maxamed daahir cali sow
On Tuesday, the 15th of January 2019, Mujahideen fighters from Salih Nabhan Battalion stormed 14 Riverside Drive business complex.
shan iyo tobankii bishii janaayo maalin talaada ah sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii dagaalyahano ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin si gaar ah guutada saalax nabhaan ayaa xoog ku galay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada nairobi ee caasimada waddanka kenya meelaha la bartilmaameedsaday waxa ay dhacaan xaafadda westland ee magaalada nairobi waxaana weerarka uu hareeyey dhismooyin ganacsi oo aad loo ilaaliyo kuwaasi oo ay ku dhex yaalaan shirkado kala duwan oo qaarkood ay leeyihiin maraykanka iyo yuhuudda sidoo kale xarumaha la weeraray waxaa ku dhex yaalay safaarado badan oo ajnabi ah iyo xafiisyo dhismaha ganacsiga ee riverside wuxuu kaloo martigeliyaa hoteelo qaali ah maqaayado iyo baarar ay ku caweeyaan dad badan oo qurba joog ah kuwaasi oo ka shaqeeya magaalada nairobi howlgalka ayaa ugu horeeyay taxano weerar ah oo xarakatu shabaabulmujaahidiin ugu magac dartay alqudus lantuhawad kuwaasi oo lagu bartilmaameedsanayo danaha maraykanka yahuudda iyo xulafadooda howlgalkan waxaa loo fuuliyey si waafaqsan amarada alleh si uu caro u geliyo cadowgiisa una yeelo dhibaato ayaa lagu yidhi war ay baahisay mu'aasasada alkataa'ib weerarka sidoo kale waxa uu jawaab toos u ahaa hadalladii doqonnimada ahaa ee madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ku dhawaaqistiisii in qudus ay tahay caasimadda yuhuudda ayaa la sii raaciyey warka ka soo baxay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakatu shabaabulmujaahidiin weerarkaasi ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa mid guulaystay waxaana uu sabay dhimashada in ka badan konton ruux oo ay ku jireen maraykan iyo muwaadiniin kale oo reer galbeed ah dadka la dilay ee ka dhex muuqday kuwa ku baxay weerarkaasi waxaa ka mid ahaa ganacsade yahuudi maraykan ah oo ka soo jeeda texas dalka maraykanka kaas uu ka badbaaday weerarkii kow iyo tobankii sebtembar ee lagu naafeeyey dhaqaalihii maraykanka mu'asasada alkataa'ib markii ugu horraysay waxay xalay baahisay isdaar soconaya toddoba daqiiqo laakiin wata xiiso gaar ah marka loo eego al-shabaab iyo taageerayaashooda dhanka kalena waxa uu jab iyo argagax ku yahay kenya iyo xulafadeeda ka caawinaya arrimaha amniga filimku nuuciisa waxa uu ahaa mid ku cusub alkataa'ib marka loo eego muhaajiriin iyo ansaar ku kulmaysa meel ka baxsan soomaaliya kuwaasi oo dejin doona weerar jahawareer geliyey ilaha sirdoonka kenya iyo kuwa caalamiga ah ee ku sugan gudaha dalka kenya kuwaas oo marnaba ogaan waayey qorshaha iyo isku dabarididda rag ku dhex sugan gudaha kenya oo si qorshaysan u weerari doona goobo ammaankooda aad loo ilaaliyo xilligaasi ka horna ay adkayn in la gaaro oo khasaare nuucan ah la gaarsiiyo isdaarka qaybaha hore waxaad ku arkaysaa sida weerarka uu u dhacayo qaraxyo gawaari gubanaya iyo wejiyada qaar ka mid ah rijaasha xarakatu shabaabulmujaahidiin ee ka dhex dagaalamayay goobaha la weeraray iyagoo baacsanaya ciidamo kuwa ammaanka ah iyo dadkii ku sugnaa gudaha halka la weeraray kuwaasi oo qof weliba uu wejiga saaray halka uu naftiisa kula badbaadi karayo
maalin ka hor weerarka nairobi caasimadda waddanka kenya waxay alkataa'ib baahinaysaa kulan ismacsalaamayn iyo farxad ay ku dheehan tahay oo ay wadaagayaan muhaajiriinta iyo ansaarta fuliyey howlgalkan kuwaasi oo ku dhex sugan guri ku yaala gudaha kenya inkastoo ay ku fiican tahay filimka inaad daawatid haddana sawir guud markaan kaa yara siiyo waxaad arkaysaa ragga weerarka fuuliyey oo ku dhex sugan qol islamarkaana cabaya shaaha macmacaan kale waxa ay daawanayaan muuqaal uu ka soo dhex muuqanayo sheekh usaama binlaadin
دعوة يعني إن شاء الله نقعد نتجمع إن شاء الله
waa ay faraxsan yihiin maba moodidba inay ku dhex sugan yihiin dhul cadow oo aad looga dhex goobayo waxyaabaha isoo jiita oo hadalladooda ku jira waxaa ka mid ah maanta waxaan halkan la joognaa walaalaheena ansaar fadlan io dulqaata ayuu leeyahay mid ka mid ah mujaahidiinta camaliyadan fuuliyey leo tumekana mandugu zetu ma afan manamtanisa
dhib ma lahan walaal sii soco allaha ka abaalmariye ayuu leeyahay walaal kale oo u jawaabaya Hakuna shida ongea bro. Hakuna shida. Allah akulipe inshallah.
sheekada guud ee halkaasi ka dhacday tarjamadeeda waa tan Ayo Allah kunywa chai bana.
soo dhowaada walaalayaal shaaha caba sijui unajua wenye masahaba saxaabada sharafta badan kuma tartami jirin waxyaabaha liita ee adduunyada balse waxay ku tartami jireen aakhiro oo la iskuma iithaaro waxyaabaha allaah loogu dhowaado laguna gaaro darajaadka sare maxaa yeelay waa tartan furan oo qof weliba uu doonayo inuu ku liibaano halka ugu sarraysa jannada allaah waxaan weydiisanaynaa inuu idin waafajiyo kheyrka annaga iyo idinkana naga aqbala acmaasheenna wanaagsan waxaan kaloo allaah weydiisanaynaa in maalmaha soo socda uu nala kulmiyo ambiyada sidiiqiinta shuhadada iyo dadka wanwanaagsan ee saalixiinta ah waana kan waxaan maanta la joognaa walaalaheenna ansaarta
afan manamtanisa
iga raalli noqda iqwa Hakuna shida ongea bro. Hakuna shida. Allah akulipe inshallah.
dhib ma lahan sii wado walaal allah khayr ha kugu abaalmariyo wao ndio walikuwa maansar huko Eh, kuna yani wao ndio wal- walikuwa maansar huko tukiwa somalia
walaalahan iyaga ayaa ansaar ahaa marka aan joognay soomaaliya laakiin maanta howsha way isbeddeshay annagii muhaajiriinta ahaa ayaa ansaar u noqonay tanina waxay xujada ku oogaysaa annaga ahaa kulankii muhaajiriintow fiiri walaalkan ansaariga ah wuxuu camaliyad isishaadi ah ka fulinayaa magaalo laga yaabo inaad adigu ku dhalatay oo aad ku barbaartay cabsi ku aadan in arrinkaada la ogaado ayaad dareemaysaa marka aad camaliyad ka fulinayso halkan magaalada nairobi laakiin walaalkan ansaariga ah ayaa cibre iyo waano kuugu filan inkastoo uu ku cusub yahay dalka islamarkaana fahmayn luuqadda sawaaxiliga haddana wuxuu qaatay kaalinta muhaajirka annaguna waan ku faanaynaa oo waan ku sharfoobaynaa inaan ansaar u noqonno waxaana kuu sheegayaa walaalkayga muhaajirka ahow in arrintan ay tahay taxaddi culus iyo xujo marka waa lama huraan inaan ka soo baxno kaalinteenna oo aan noqonno ansaarta jihaadka iyo sahmiyayaashiisa mandiqadan arrinkan u fiirsada walaalahayga muhaajiriinta ahow mar kalena waxaan soo dhowaynaynaa walaalaheenna ansaarta ah ku soo dhowaada walaalaheenna ansaarta ahow dhulkeenna
walaal kariib insha allah cismaan axmed xasan oo ka mid ahaa raggii ka soo dhex muuqday filimka ayaa fariin u diraya amiirka mujaahidiinta alqaacida doctor ayman addawaahiri amiirkeena ayman abdawaaxir xafidahu allah waxaa leeyahay waxaa ogaataa soomaaliya kenya iyo geeska africa oo idin in ay joogaan wiilal mujaahidiina amarkaada qaadana sheekh waxaa leeyahay waana soo gaartay fariintaada ku saabsan falastiin shaam khaasatan falastiin baan leenahay masha allah samcan wa taar waxaan leenahay labayka yaa aqso labayka yaa aqso labayka yaa sheekh leenahay wax yar ka hor intaysan fulin camaliyadda waxaad arkaysaa iyagoo magaalada nairobi ku dhex wata gaari kama muuqato wax cabsi ah waxaana ay toos ugu sii socdaan goobaha la bartilmaameedsaday gabagabada sitaarka waxaa lagu soo qaadanayaa sheekh cabuud rogo oo ay dileen ciidamada kenya kaas oo jeedinaya kelimad uu ku dhiirigelinayo muslimiinta inay caawiyaan oo ay kaalmeeyaan mujaahidiinta na allah tujalie sisi ni wenye kuisimamisha dini hii diintan shaki la'aan way guulaysanaysaa waxaan allaah weydiisanaynaa inuu nagu daro kuwa u gargaaraya waxaana waajib nagu ah walaalayaal inaan nafteenna u hurno u hiilinno diintan walaalaha mujaahidiinta baahi weyn ayay inoo qabaan waxa maanta soomaaliya ka socda waa jihaad ee ha ku fidnoobinna kuwa odhanaya waa dagaal fitno ah iyaga ayaa xaqiiqdii fidnaysan dagaalka soomaaliya ka socda waa dagaal jihaad ah ee ma ahan dagaal fitno waa dagaal u dhexeeya islaamka iyo kufriga muslimiinta iyo gaalada haddii aad qaadan lahaydeen kaalinta idinkaga aadan jihaadkana waxaa idiin hoggaansami lahaa gaalada isla qab weyn waxaana hortiinna ku dulloobi lahaa madaxda gaalada iyo xukaamta dawaaqiidda si loo gaaro martabaddaas waxaa lama huraan ah inaan la nimaado go'aan adag iyo yaqiin dhab ah oo ku aadan in qaarkeen ay naftooda u bixin doonaan allaah dartii kuwii naga hara ayaana ka talin doona adduunka allahuma aiz alislaama walmuslimiin allow cisay islaamka iyo muslimiinta dullayna shirkiga iyo mushrikiinta waadila shirka walmushrikiin
ciidankan ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin ee filimka ka soo dhex muuqday waxa ay wataan darees isku mid ah waxaana dareemaysaa inay yihiin ciidan si aad ah loo carbiyeeyey oo haysta tababar ay ku wajihi karayaan ciidanka ammaanka iyo kuwa kale ilaalinayay goobaha ganacsi ee la weeraray dagaalyahanada xarakada shabaabulmujaahidiin ee isdaarkan ka soo dhex muuqday waxa ay kala ahaayeen maahir khaalid oo loo yaqaanay jibriil kaas oo ka soo jeeda mombaasa waxaana uu ahaa ninka fuliyey camaliyadda mafhuurnimo ee lagu daahfurtay howlgalka cuhmaan axmed xasan oo loo yaqaanay cazaam waxa uu ka dhashay qabiilka dagoodi waxa uu ku dhashay oo uu ku barbaaray waddanka kenya sidoo kale isdaarka waxaa ka soo muuqday maxamed aadam nuur oo loo yaqaanay farxaan yare waxa uu ka dhashay qabiilka haddame cabdulkhani carab yuusuf oo loo yaqaanay farxan dheere waxa uu ka dhashay qabiilka maxamed zubayr ee ogaadeen sidoo kale isdaarka waxaa ka soo muuqday amiirka hogaaminaya majmuucadan ay dirtay xarakatu shabaabulmujaahidiin oo lagu magacaabaya cali saalim oo loo yaqaanay abuusakiina ah waxa uu ka dhashay qabiilka kikuya ee dalka kenya si kastaba ha ahaatee isdaarkan ka soo baxay mu'asasada alkataa'ib ayaa ah mid diraya fariin ku wajahan dowladda kenya oo ciidamo ay ka joogaan dalka soomaaliya waxaa muuqata isdaarka inuu sababi doono hadalhayn ballaaran oo ku aadan sida xarakada shabaabulmujaahidiin ay ugu firfircoon yihiin gudaha dalka kenya iyadoo sirdoonka waddankaasi uu ku fashilmay ka hortegidda ciidamada ka dagaalamaya waddanka kenya waa tahay haweenay ayaa caruur ay dhashay waxa ay ku gubtay deegaan hoostaga magaalada burco ee gobolka togdheer maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya wararka naga soo gaaraya gobolada waqooyi ee soomaaliya ayaa ku waramaya in deegaan ka tirsan goboladaasi ay hooyo gurigeeda dab ku qabadsiisay carruur ay dhashay falkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka lagu magacaabo naqdhabiijo oo ka tirsan gobolka togdheer carruurta ay hooyada dabka qabadsiisay ayaa waxay tiradoodu ahayd afar iyadoona laba ka mid ah ay goobta ku geeriyoodeen halka labada kale oo dhaawac ahaan isbitaal loo geeyay uu mid ka mid ah geeriyooday haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ehelada iyo dadka deegaanka oo ka warbixinaya qaabka ay wax u dhaceen aniga ah cabdi maxamuud yuusuf waxaan ka warramayaa dhacdo ka dhacday oo masiiba haddii laa ka dhigo oo ka dhacday naqdhabiijo dhacdadaasoo ah haddii laa ka dhigo afar carruur oo hooyadeed gubtay afartaa carruura dadka laba way dhimatay oo goobtii ku dhimatay way hurunshoodeen labana dhaawac baan ku soo qaadnay labadii aan dhaawac ku soo qaadnayna mid baa imika go'ay haddii laa ka dhigo kii kalena dawaasiiriyas waxba kagama jirto de waa dhacdo aad u xumad wuxuu dhigo naxdin leh ilaa inayna raajicuun carruurta markaa hooyadeeda haddii laa ka dhigo marka hore dee dab ku qabatay oo gubtay markaa dabadeed inta guriga ku xidhayay deedna dab ku qabatay markaa dabadeedna haddii laa ka dhigo markii dambena carruurtii inta isku xidhay oo labada gaar isugu xidhay ayay dabadeed markii dambe ka tagtay hooyada dee hooyada anagu mirqa baan ku ogeyn haddii laa ka dhigo waxa dee waalii kumaan aan ogeyn carruurta waxaan u hayaa haddii laa ka dhigo awoobaan u hay ininkaan adeer u hay lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun dee halkan waxaa ka dhacday arrin mucjisa ah aynan hore u arag waxaa weeyaan afar carruura ayaa guri lagu xidhay sida la sheegayay hooyadood baa ku xidhay markaa sidaas inuun waxa weeyaan iminka saddex baa dhintay kii kalena waxba nafta kulama jirto waana arrin naxdinteeda leh ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambaysa in hooyadan ay dab qabadsiisa carruurteeda iyadoona dhacdadan aad looga hadalhayo deegaanka in ka badan soddon askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro siyaabo kala duwan uga dhacay gobolka bakool iyo n f d warkaas iyo warar kale oo ku aadan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo saacadihii lasoo dhaafay weerar kala duwan ku qaaday askarta shisheeyaha iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysay ee ku kala sugan gobolada shabeellaha hoose iyo gado iyo qarax ka dhacay magaalada kismaayo waxaa ka waramaya abuubakar ibraahim faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weeraro dhabagal ah oo shalay gelinkii hore iyo duhurkii lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada kenya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed kuwaasoo ku socdaalayay duleedyada degmada xudur ee gobolka bakool iyo magaalada mandheera ee dhulka soomaaliyeed ee n f d weerarada oo ahaa kuwa aadu culus ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada kenya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed waxaana ka dhashay khasaare lixaad leh dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay duhurkii waxay weerar jidgal ah la beegsadeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed kaasoo ka dhacay duleedka magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool kamiinka oo ahaa mid aad u culus ayaa isku beddelay dagaal foolkafool ah oo dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo sidoo kale askarta maamulka koonfur galbeed ee la shaqeeya shisheeyaha ilaa wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa ku waramaya in kamiinka lagu dilay in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ee uu hogaamiyo lafta gareen waxaa sidoo kale weerarka lagu burburiyey sagaal gaari oo wadaysahay ciidan kuwaasoo ay dab qabadsiiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee baa iyo bakool magaalooyin badan oo ka tirsan gobolada baay iyo bakool waxaa ku go'doonsan cutubyo ka tirsan ciidamada milatariga xabashida etoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed waxaana ku adag inay isgaarsiiyaan sahayda ciidan oo ay ka helaan dowladaha yurub iyo maraykanka dhanka kale subaxnimadii maalintii shalay milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala dhulka soomaaliyeed ee n f d ayaa fuliyey silsilado weeraro ah oo ay ku beegsadeen ciidamada dowladda kenya kuwaasoo ku socdaalayay deegaano dhacaduleedka magaalada mandheera ee ku jirta gacanta kenya ciidamada mujaahidiinta oo ka warhayay socdaalka kenyaatiga ayaa la beegsaday qarax xooggan oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen askarta kenya qaraxa ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay deegaan lagu magacaabo cumar jilcow oo hoostaga magaalada mandheera ee dhulka soomaaliyeed ee n f d ugu yaraan waxaa qaraxa dhimasho iyo dhaawac ku noqday labaatan askari oo ka tirsan ciidamada kenya kuwaasoo ka soo degay gaari islamarkaana ku soo xoomay goob ay ku aasneed miino sidoo kale weerar saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka fiinow oo ka mida deegaanada u dhexeeya dhamase iyo magaalada mandheera ayaa waxaa lagu weeraray gaari kuwa xamuulka ah oo ay saarnaayeen askarta kenya inta la xaqiijiyey waxaa weerarka lagu dhaawacay hal askari oo ka mid ahaa ciidamadii saarnaa gaariga kaasoo ka go'ay labada gacmood siday inoo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada mujaahidiinta dowladda kenya ayaa dharbaaxooyin milatari oo aad u baaxad leh waxay kala kulmaysaa dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana dhulka soomaaliyeed iyo gudaha kenyaba si joogta ah uga dhaca weerarro iyo qaraxyo lagu beegsanayo askarta kenya dhinaca kale dagaallo aad u xooggan iyo qaraxyo ayaa habeenkii xalay ka dhacay gobollo dhaca koonfurta soomaaliya dhanka kismaayo waxaa habeenkii xalay ka dhacay qaraxyo aad u xooggan kuwaasoo lala beegsaday xarunta degmada waxaana jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo gaaray askarta jubbaland sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaallo toos ah ku qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye ee uganda iyo askarta xabashida etoobiya kuwaasoo ka kala dhacay degmooyinka garbahaarey jannaale iyo sidoo kale deegaanka namber lixdan waxaana jira khasaare xooggan oo gaaray ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxaa idinku soo maqan war ku saabsan ciidamada dowladda federaalk oo magaalada muqdisho dil iyo dhaawac ka geystay balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa dowladda aljeeriya oo ka soo horjeesatay hadal ka soo baxay donald trump oo ku aadanaa in saxaraha lagu muransan yahay uu ku wareejiyey dowladda morocco wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda aljeeriya ayaa ku gacan seertay qaraar madaxweynaha maraykanka uu u aqoonsaday waddanka morocco inay leedahay dhulka saxaraha ah ay isku haystaan labadaas dowladood bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee aljeeriya ayaa gebi ahaanba looga soo horjeestay arrintan iyadoona ku tilmaamtay qaraar aan sharci ahayn khamiistii aan soo dhaafnay ayuu taraam saxaraha lagu muransan yahay u aqoonsaday inay leedahay dowladda morocco kadib markii morocco ay heshiis lagu caadiyeynayo cilaaqaadka ay la gaartay maamulka yuhuudda xubinta ganacsigana intaasay noo joogto أختمها مصليا على النبي الهاشمي
warkan dhegaystayaal waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dilay oday da ah iyagoona dhaawacay darawal mootobajaaj maxamed ciise ayaa faahfaahinta warkan soo jeedinaya faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil iyo dhaawac ay shalay ciidamada dowladda federaalka ka geysteen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya falkan ayaa ka dhacay degmada hodan ee gobolka banaadir waxaana uu yimid ka gadaal markii uu askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan ka tirsan booliiska uu rasaas ku furay mootobajaaj maraysay meel u dhow dhismaha sebiyan ee degmadaas rasaasta ayaa odayga ka haleeshay qeybaha sare ee jirkiisa isagoona u geeriyooday rasaastii ku dhacday waxaana sidoo kale ku dhaawacmay darawalkii waday mootobajaajta kaasi oo hadda ku jira isbitaal ku yaala muqdisho goobjoogayaalka agdhowaa halka uu falka ka dhacay ayaa sheegay in odayga la dilay lagu magacaabi jiray maxamed cismaan cagey bidaar sida caadada ahba waxaa goobta si nabad ah isaga tegay askarigii dilka iyo dhaawaca u geystay dadka rayidka ah iyagoona meesha ay joogeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo dadweynaha ku amray inay meesha ka qaadaan meydka ninka la dilay ilaa iyo hadda lama oga sababta uu askarigan falkan u geystay waxaana horey magaalada muqdisho uga dhacay falal kuwan la mid ah oo ay geysteen ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo ilaa iyo hadda aan cidna wax iska weydiin waa mahadsan tahay maxamed ciise warkii aad dhegaystayaal kala socoteen idaacadda alfurqaan waa inaga intaa